Magaalada Laascanood waliba la kadafaray ololo la dagaalanka maandooriyaha jaadka ah maadaama uusa saameyn shalduwan ku weelada bulshadii walibana uusa daafurka ku qayb galina qaybo shalduwan ee bulshada magaalada yoona lanku arransaday sida lan hirgeli lahay ololoogon xubnoogii shalduwana ayaa ku qayb galay iyo weyba ku hadalena saameynta caafimaad darro iyo dhibaatooyinka uusa ka hay bulshada soomaaliyeed jaadka iyo saas oo kale walyaabo maanka dooriyow qaadka iyo dhibka uu bulshada ku hayo mana aha mid laascaano u gooniya waa ka gees ka gees kacdoonkaas ayaana doonayaa reer laascaano waxaana isleeyahay dhiiranaanta iyo geesinimada iyo suugaanta iyo shacabkan sbiritka ay leeyihiin haddii lagu jiheeyo meesha saxdaa oo ah inay munkurkaas reebaan oo ay diidaan qaadku waxaa lagu fariisiyaa muruqa ummadda soomaaliyeed waxaa lagu dooriyaa maskaxdooda waxaa lagu gubtaa maalkooda waa gumaysiga casriga ah oo dadban qofka isagoo gurigiisa jooga oo magaaladiisii joogo baa si maskixiyana loo maamulaa marka daraasad guud oo soomaaliya tani waxa weeye waa mushkilad guud oo u baahan inaan si guud u xallino ma aha in laasacaanood xalkeeda keliya ay tahay laakiin waa xal soomaaliyeed oo soomaali u baahan tahay in maaragtay halkan ay qayb ka wada noqdaan oo guri kasta oo maanta innagayna ka mid ah iyo soomaali inteeda kaleba waxay la dhibaatoonayaan oo dhibano u yihiin culista qaadka oo maxaanku idhahda guri aan maanta laga qayinin inuu yaryahaba bulshada soomaaliyeed ay u badan tahay
wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam muskir kasta muskirku waa wax kasta oo maandooriya wuxuu yidhi wax kastaoo maandooriyaahi waa khamri buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam hadda warkaa dhuuxa wax kasta oo maandooriyaahi waa khamri khamri walibana waa xaaraan buu yidhi rasuulku calayh salaatu wasalaam intaa qura markaynu walaalayaal isdul taagno talow qaadow maandooriye ma tah haabaanaynu kaga jawaabayno oo wadaadow daahirow siduu maandooriye u yahay raggiisoo kuwan iska qayilayo guryahoodii iska imanayo iyagoo dhacdhacaya aan imanayno soo kuwan caadiga ah xaggaad bahalka karinta ugala dhacaysa wuu yahayo waxaayna tusaya hal tusaaleba tusaalahaasi wuxuu yahay afcaasha ka muuqanaysa qofka qayilay horta baalkan markay cunaan in yar markay joogaan khaladaad bay iska dareemaan dabadeedna qofkaasi marka khaladka laga dareemo waxay ku yidhaahdeen wareedhe maxaa kaa qaldan mid kalea ka jawaaboo yidhaahda war wax dhibi ma jirtee qaadkii baa hebel gaadhay baa la odhan waan ka waarin doonaa insha allah waan ka shaqayn doonaa waxaan u baahannahay garab waxaan u baahannahay culammada culammada inay istaagto nin siyaasi ah ninka culammada ka muhiimsan culammada way xigtaa bulshada waxbay u sheegtaa way waagisaa maarata diinta dhinaca diinta haddii nala ka soo maro xoogaa waan toogaynaa marka waxaan rajaynaa culammada inay noo istaagaan ay ka waaniyaan maarata daraakiskan ay ku talax tagnay oo loo suufaanayo ay caadi tahay markii lagu hadla jaadka weliba uusa dhaqaal ahaan usa saameeyay bulshada soomaaliyeed maadaama si guud ee lanka isticmaalo gobolada dalka